ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa qiray in xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee ay ku dhaqanto dowladda federaalka aanu ahayn xeer ay muslimiin yeelan karaan wuxuu sheegay in loo baahan yahay in boqolkiiba boqol la muslimiyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka hadalkan waxa uu ka horsheegay kulan ay isugu yimaadeen xubnaha garsoorka dowladda federaalk oo ka dhacay magaalada muqdisho xeerka ciqaabta wuxuu u baahan yahay in dib u egis xoog la lagu sameeyo in la muslimiyo u baahan yahay hundred percent sidaas waxaa qaba dastuurkeenna qaba waxaa qaba caqiidada dadkeenna iyo dhaqankeenna ayaa muslima marka waxaan u baahannahay in inaynu inaynu aasaas u dhigno qawaacid waaweyn oo garsoor casri ah oo dalkan iyo dadkani ay iyaku leeyihiin ayaan ayaan u baahannahay horey waxaa silsilad taxani ah oo saa ama yaxkumoon loogu magacdaray kasoo saartay dastuurka iyo xeerka ciqaabta mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib taasoo soo bandhigtay qodobada ka hor imaanaya shareecada islaamka ee ku jira labadaasi xeer xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay sheegtay in ay diyaar u tahay inay dood sharci ah ka gasho xaqiiqooyinka ay kusoo bandhigtay silsiladaas laakiin sannado kadib dowladda federaalka ayaan weli ka dhabeen ballanqaad ay samaysay oo la xidhiira in iyaduna jawaab sharci ah ka bixin doonto taxan ahaan